duleedka magaalada ceelgoola ee koonfurta gobolka mudug ayaa lagu qabtay banaanbaxan roobdoonka oo ay ka qayb galeen maamulka magaalada culamada waxgaradka iyo ardayda dhigata goobaha waxbarashada ee magaaladaasi dadka isugu soo baxay ayaa dukaday salaada laba rakac ah iyadoo goobta laga jeediyey muxaadarooyin diini ah iyo dacooyin qaar ka mid ah culimmadii ka qayb gashay banaanbaxan roobdoonka ah ayaa allah waxa ay ka baryeen in roob qeyrkiisa wata uu ku da-o guud ahaan gobolka mudug iyo gobolada dalka ee soomaaliya islamarkaana dadka ay abaaraha saameeyeen uu abaarta allah ka dulqaado ilaahay waxaan u baryaynaa ilaahay inuu roobdoonta maanta aan sameynay ilaahay inuu ugu soo waraabiyo muslimiintu meel kastoo ay jiraan ba ilaahay inuu ku waraabiyo muslimiinta dhan mid deeqa baa ilaahu kaa baryo ilaahu muslimiinta meel kastoo ay joogaan maslaxaad dhexdeed ilaahu na soo waraabi ilaahu dadka sakaa'irta ah oo nagu dhex jira oo aan dembiga lahayn fadligooda ilaahu nagu soo waraabi xoolaha bahaa'imta oo caqliga aan lahayn oo abaarsaday ilaahu fadligooda nagu soo waraabi ilaahu dhibka abaaraha naga bixi ilaahu cirka naga saar ilaahu musulka islaax dhexdhi dhib dhammaantood ilaahu naga qaad ma tirin karna ilaahu qaadirow raxmaano maanta meesha baka waxaan ku soo baxnay inaad na aqbasho ilaahu na aqbo ilaahu waa ku tuweynaa na aqbo abaartu waa cudri ilaahu naga qab cirkuna waa cudri ilaahu naga qab toofiiq darrada waa cudri ilaahu naga qab ilaahu rabbiya waa ku baryaynaaye intaan weligood ku jira barakaysa ilaahu maanta nagu soo waraabi saacadda barakaysan oo aan soo tukanay oo maaragtaa lala soo ragga soomaaliya lala taagan yihiin ilaahu rabbiga barakada noogu nooga qaad cusriga nooga qaad ilaahu muslimaad dhammaan soo waraab ilaahu muslimaad dhammaan soo waraab ilaahu muslimaad dhammaan soo waraab ilaahu muslimaad dhammaan soo waraab ilaahu na soo waraabi meel kastaan joognaa ilaahu na soo waraabi ma dareyna wadeeg ma dareyna wadeeg abaartii waa naga qaad kuma na waraabi ilaahu madarka noo shub ilaahu caafimaad nagu sii ilaahu urur saafiya nagu sii ilaahu nabadgelyo nagu sii ilaahu dacwaadka naga suub ilaahu wixii col iyo abaar iyo shiddo ilaahu nagula jira naga xijaab ilaahu colka hadaalla kula nabad noo dhaaf ilaahu abaarta aaran noo dhaaf ilaahu dembiga naga dhaaf ummadda islaamka oo meel walba joogta oo dhibaato hayso oo rowlaanta hayso ilaahay subxaana wa taala roob ay ku kala degaan oo ku barwaaqoobaan oo ku caafimaadaan oo ay kulliibaana ilaahay ha siiyo ilaahu roob iyo nabad baan kaa barina ilaahu amni istiqaam baan kaa barina ilaahu cidqo iyo raxmaan kaa barina ilaahu madali makfiraan kaa barina abaaro xoogan uu saameeyey dadka iyo dunyada ayaa ku dhufatay qaar ka mid ah magaalada ceelgoola iyo qeybo ka mid ah deegaanada hoostaga gobolka mudug